bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan muqdisho kuna soo dhowaada qodobada ugu doroon wararka aan maanta idiin heynana waxaa ka mid ah
shirweynaha ayaa ka tashiga gobolada s s c oo maanta ka furmaya magaalada laascaano
jadwalka doorashada kursigii uu ku fadhiyey xildhibaan mahad salaad maxamed oo maanta la shaaciyey wakhtiga la qabanayo
dowladda federaalka iyo madaxweynaha bangiga horumarinta afrika oo uga warbixiyey heerka uu marayo hanaanka dayn cafi
xeelilaalyaha guud ee qaranka oo madaxa u c som kala hadlay een arrimo kala duwan ay ka mid tahay cadaaladda dalka
odayaasha dhaqanka magaalada ceelbarafna waxa ay sheegeen inay isu diyaarinayaan sidii ay degmo buuxda ku noqon
iyo macbad ee yuhuuddu leedahay oo lagu weeraray magaalada qudus
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kale duhur wanaagsan waa duhurnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha januari sanada laba kun saddex iyo labaatan dulmarka warkayga duhur ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada iyagiio intaasi ka faahfaahsan
shirweyne looga hadlayo ha-aayaha s s c ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool shirweynahana ayaa waxaa loogu magac daray shirka aayakatashiga gobolada laysku yiraahdo s s c ee loosoo gaabiyo sool sanaag iyo cayn waxaana markaasi shirweynaha aayakatashiga goboladaasi maanta oo sabtiya uu si rasmiya uga furmay magaalada laascaanood waxaa shirkaasi soo qabanqaabisay oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada shirka waxaa inta uu socdo diiradda lagu saari doonaa sidii looga hadli lahaa masiirka magaalada laascaanood iyo sidii ciidamada somalilan ay isaga bixin lahaayeen magaalada oo shacabku aysan u saameynin dhibaatada halkaasi ka dhalan karta shirka waxaa ka qeyb galaya oo howlgalka ku sugan hogaanka isimada dhaqanka ee uu u sareeyo gobolada sool sanaag iyo cayn iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana shirweynaha lagu falanqeyn doonaa sida laga yeelayo mustaqbalka goboladaas
markan haddaan eegnana kursiga uu ku fadhiyey mahad maxamed salaad oo hadda ah hogaanka nisa ayaa waxaa la shaaciyey goorta la qabanaya kursigaasi guddiga ku-meelgaarka ah ee doorashooyinka kuraasta ka bannaan baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dowladda federaalk soomaaliya ayaana shaaciyey jadwalka qabashada kursiga tursigiisu yahay hob boqol afartan iyo toddoba oo deegaan doorashadiisu tahay magaalada dhuusamareeb warqad ay soo saareen guddiga ku-meelgaarka ah ee doorashooyinka ayaa lagu sheegay in maalinta birita ah ay bilaabanayso diiwaangelinta tababarka iyo shaacinta guddiga xulista ergada kursiga hob boqol afartan iyo todobo halka musharaxiinta u tartamaya kursiga la diiwaangelinayo soddon iyo kooda bishan guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka kuraasta ka bannaan baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dalka ayaana shaaciyey in doorashada kursiga tursigiisu yahay hob boqol afartan iyo todobo la qaban doono kowda bisha labaad ee februari laba kun saddex iyo labaatan islamarkaana ay ka dhaceyso magaalada dhuusamareeb kursigan ayaa waxaa xilligii ay socdeen doorashooyinka kuraasta xildhibaanada golaha shacabka kusoo guuleystay mahad maxamed salaad oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu kol hore u magacaabay agaasimaha guud ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa kursigan ayaana waxaa la qaban doonaa bisha soo aadan ee februari bilowgeeda waxaana kursigan sidoo kale diiwaangelintiis la bilaabi doonaa kow iyo soddonka bishan aan ku guda jirno ee janawari sanada laba kun iyo saddex iyo labaatan
wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur ayaa magaalada dakaar ee dalka senegal waxa uu kulan muhiima kula yeeshay madaxweynaha bangiga horumarinta afrika wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa warbixin ka siiyey madaxweynaha bangiga afrika xaaladaha dhaqaalaha ee soomaaliya horumarka laga gaaray arrimaha dib u habeynta dhaqaalaha iyo kordhinta mashaariicda bangigu uu ka wada soomaaliya wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale uu ka warbixiyey heerka uu marayo hanaanka barnaamijka deen cafinta ee soomaaliya oo horumarka weyn dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka sameysay
markana xeerilaalyaha guud ee qaranka soomaaliya ayaa madaxda ukabsom kala hadlay arrimaha kala duwan ay ka mid tahay cadaaladda dalka saleemaan alcadaala ayaa warkan sii dheereynaya xergalyaha guud ee qaranka doctor sulaymaan maxamed maxamuud ayaa magaalada caasimada ee muqdisho kula kulmay madaxa xafiiska e u gaab soom ee soomaaliya master kaaku artoma labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sidii xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka iyo xafiiska e u gaabsom ay isaga gaasho lahaayeen koruqaadista daadejinta iyo sidoo kale helidda adeegyada cadaaladda dalka sidoo kale labada mas-uul ayaa isla soo qaaday sidii kor loogu qaadi lahaa qorshaha dayeenta xirfadaha shaqo ee howlwadeenada xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka daadejinta adeegyada cadaaladeed iyo dayeenta xirfadaha xirfadda howlwadeenada xeer ilaalinta ayaa ka mid ah howlaha hordawinta u leh xafiiska xeer ilaalyaha guud ee qaranka iyadoo ujeedadeedu ay tahay sidii shacabka loo gaarsiin lahaa adeeg hufan sidoo kale daya leh islamarkaana loo siman yahay
markan odayaasha dhaqanka ceelbaraf ayaa sheegay in ay isku diyaarinayaan nidaam degmo odayaasha dhaqanka magaalada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa kulan ay ku yeesheen gudaha magaaladaas waxa ay ku tilmaameen in ay doonayaan inay noqdaan degmo buuxda waxa ay tilmaameen inay soo buuxiyeen dhammaan shuruudihii degmanimo ee looga baahnaa deegaanka waxaana ay tilmaameen in muhiim ay tahay in dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabeelle ay sida ugu dhaqsiyaha badan degmo buuxda ugu aqoonsadaan magaalada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe duqeyda dhaqanka qaar ka mida oo warbaahinta la hadlay waxa ay ku nuxnuuxsadeen in lagama maarmaan ay tahay degmanimada ceelbaraf
waxawaaye meeshaan anigoo anoo ah maxamed yuusuf axmed jimcaale waxaan hambalyaynayaa degmada ceelbaraf in badanayna istaahishay ay aheyday waxaa ilaahay amarkiis alla noo qaybay cawada oo inaan isugu soo xadirnay intaanoo islaan oo ummada guud ahaan waais la qaadannay waa saxiixinay waana ogolaan wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaan idiin sheegaa marka aniga waxaan ku hadlaa afka magaca aadan maxaad cadde shan ogoer gaabale sanbuuqadiisa dabayduude foolan ku nahay degmadaas saxiixna waaye waxaan ku daraa xagga suugaanta naftirkeeda inkastoo laashanganayleesee ka yaqaano xagga waxaan ku daraa haddana xoogo siyaasiyiinta noo jirta inaan ka helno xuquuqda ay leedahay degmadu waxaan idiin sheegaa walxaadeerakutal walxaadeerakuta nimankaa noo jooga isteedka iyo ilaa federaalka saddex walxaadeerakutal iyo sidaxa laga rabaa taliya sidaxa laga rabaa wahw rabbi iya rasuul ka reebina laga rabaa ka reebina laga rabaa degmada ceelbaraf anigoo ku hadlaaya magaca aan leenahay oo magac agoonyara khaasatan nimanka lagu tilmaanmaana aan ka mid ah anugu yaraanka waxaan saxiixnay qurad iyo cirib haddaan nahay degmadan in badan xaqeeri maqnay waa saxiix waxaan hoosta ka xariiqnay inay degmada degmoodhinka ugu qaali badan ay ka mid noqoto wakhtiguna waa nugu gaaban yahay waxyaabo bartoor inaan taataabdha waa jeclaay laakiin wakhtigaa nugu gaaban tiyaan nugu jira ilaahay noo aheeyo oy aad iyo aad noogu hagaagto waxa meesha aan ka rabno waa degmo iyo dadnimo ilaahay kora noogu dhigo iyadana allah noo aheeyo waana saxiix wixii la saxiixay horteeyaa ninka hadda ka hadla meesha abtigay waaye gadaashiisaba hadal iimayaa laakiin waa uun lasoo istaajiyey waa saxiix wixii la saxiixay ayaan qabaa oon qaadanay ummadda soomaaliyeed oo meesha joogto gabar iyo wiilana kor allaha ka dhigo
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda macbad ee yuhuuddu leedahay ayaa waxaa lagu weeraray magaalada qudus toddoba qof ayaa lagu toogtay kiniisad ku taala bariga magaalada qudus waana tiradii ugu badneyd ee lagu dilay weerar noocan oo kale ah muddo sanado ah ugu yaraan saddex qof oo kale ayaana ku dhaawacmay weerarkani weerarkan waxa uu ka dhacay xaafadda nemiya fakof oo magaalada qudus abaaray sideedii fiidnimo ee xilliga maxalliga ah booliiska ayaana ninka weerarka geystay ku tilmaamay mid argagixiso ah waxayna sheegeen in la xakameeyey waxyeelada warbaahinta gudaha ayaa ku tilmaamtay inuu ahaa ruuxa weerarka geystay nin falastiini ah oo kasoo jeeda bariga qudus taliyaha booliiska israa'el kobi shabtai oo goobta ka hadlay ayaa ku tilmaamay mid ka mid a weeraradii ugu xumaa ee lala kulmo sanadihii ugu dambeeyey dad cibaadeysanaya oo israa'iiliyiin ah ayaa isugu soo baxay salaada aroortii hore ee maalinimada sabtida yuhuudda iyagoona ku jiray macbadka yuhuuddu leedahay oo ku yaala dhanka yuhuudda dadka ayaa marka ka baxayay marka uu ninka huweysan rasaas ku furay booliska ayaana sheegay in ciidamada ay toogteen ninka rasaasta furay kooxaha dembi baarista ayaana baaraya gaari cad oo loo maleynayo inuu watay ninka huweysan kooxo falastiiniyiin ah ayaa u riyaaqay weerarka balse ma aysan sheegin in mid ka mid ah xubnahooda uu mas-uulka ka ahaa weerarkan ayaana waxaa u dabaaldegay falastiiniyiinta ku nool daanta galbeed iyo marinka khaza iyagoona dhigaya isku soo baxyo ay qaybiyeen ama qaybinayeen ama ku qaybinayeen nacnac guud ahaan warkii duhur ah raadiyo haddalsan duhurnimadan kala socoteen waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel